bismillahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan kariim dhegeystayaal dhammaantiinba meel waliba waad nagala socotaan waana tobanka bisha julaay sanada labada kun saddex iyo tobanka waana sanadka hijriyada kun afar boqol soddon iyo afar bisha ramadaan madaxda ugu sareysa dalka ayaa hambalyo ku aadan bisha ramadaan waxay u direen shacabka soomaaliyeed iyagoona la qaybsaday farxadda munaasabada bisha barakaysan iyadoona sidoo kale qaar kamid a maamulada dalka ka jira mas-uuliyiinta hogaamiya iyana ay shacabka ugu hambalyeeyeen munaasabada ramadaanka warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray maxamed nuur amiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo safaro shaqa ugu maqan dalka ayaa u hambaliyeeyey shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan asigoona u rajeeyey in soonkan iyo soonkiisa kale ay ku gaaraan bashbash iyo barwaaqo iyo dalkoo xasilooni waa sare madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu ku sugan yahay magaalada jubba ee xarunta dalkaasi koonfurta suudaan halkaasoo dhowaan uu u gaaray asigoona safaro shaqa weli ku jooga magaaladaasi
waa maalin farxad badan maalin soo dhawayn iyo raaqeyn badan umada soomaaliyeed dhammaan waxaan leeyahay ramadaan kariim ilaahay in ramadaanka ramadaankiisa nabad iyo barwaaqo iyo bedenooshiisu gaarsiiyo ramadaanka bayaankiisa iyo quudadkiisana ilaahay aqbalo ducadeena iyo muxuu qoraa salaadeena iyo sujuudeena intuba ilaahay aqbalo dadka soomaaliyeed meel kastoo joogaan abdiga ramadaanka hala itxafiyo hala isu naxariiso walaalaha ay dalinyarada hayso hala kaalmeeyo waktiga ramadaanka halaga farxiyo ilaahayna hambalino dhammaanteen ilaahay dalkeena iyo dadkeena deganaanshiyo oo kusoo celiyo aan ilaahay tawakalno aan ilaahay barino aan ilaahay ku tawasulno sidoo kale guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya ayaa isna dhankiisa u diray hambalyo ku aadan munaasabada maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan asigoona shacabka soomaaliyeed ugu rajeeyey in ay iscaawiyaan oo istaakuleeyaan kuwa danta yarna la afursiiyo waxauna guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oona ah kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu u rajeeyey shacabka soomaaliyeed in ay nolol iyo farxad ku soomaan sidoo kale ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa isna dhankiisa ku baaqay in la istaakuleeyo lana taageera dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalada muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka soomaaliya asigoona dadka wax haysta ee soomaaliyeed ugu baaqay in ay taakuleeyaan walaalahooda soomaaliyeed waxaana ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya sidoo kale baaq cafis oo u diray dhallinyarada weli ka mid ah maleeshiyaadka al-shabaab ee ka dagaalamaya qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya asigoona sheegay in ay wadahadal iyo wadaxaajoojiya qaabka ugu sahlan ay la sameyn doonaan dadkoodana ay dhinac ka raaci doonaan haddii ay kasoo laabtaan falalka guracan ee ay weli kaga midka yihiin kamid ahaanshaha maleeshiyaadka al-shabaab halkan uga dirayaa hambalyo ku aadan bilashada bisha ramadaan dhammaan dadka muslimiinta meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo ku kala nool dalka dibadiisa iyo gudihi bisha ramadaan waa bil qaali ah ahmiyad weynna ku fadhida mudanna in laga faa'iidaysto bisha barakaysan ee ramadaan waa bishii qur-aanka waa bishii raxmadda waa bishii khayrka waa bishii sadaqada waa bishii iscafin bisha ramadaan waa bil fadli gooni ah leh qof kasta oo muslim ah waxaa looga baahan yahay inuu ka faa'iidaysto khayrka badan oo ay leedahay bishaan ramadaan ee bisha ramadaan waxaan codsi gooni ah usoo jeedinayaa ummadda dadka soomaaliyeed oo islaamka ah meel ay joogaanba oo awood u leh inay wax taartaan walaalahooda tabarta daran inay iskaalmeeyaan ugana faa'iidaystaan munaasabada sida gaarka ilaahay noogu galladay ee bisha ramadaan waxaan ugu baaqahayaa dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada ah iyo kuwa caadaystay dhiigga dadka soo muslimka ah inay daadiyaan sida gardarrada iyo xaddarrada ah mushkiladana ku ah qarannimadeenna inay ka tanaasulaan falalkaas foosha xun oo ay caadaysteen muddooyinkiina soo dhaafay taasi ayaga soomaaliya oo dhan iyo ummadda caalamkaba midna danu uguma jirto waxaana ugu baaqayaa intooda ka tanaasusha kana shallaysa in dowladdu ay soo dhoweynayso intii suuragal ana ay ka wada hadli doonto sidii bulshadoodii ay ka ifdoodeen gadaal ay ugu soo laaban lahaayeen cabdiraxmaan maxamed farole oo ah madaxweynaha maamulkaasi puntland ayaa u hambaliyey shacabka reer puntland ee ku dhaqan deegaanada maamulkaasi iyo sidoo kale dhammaan ummadda soomaaliyeed asigoona ugu baaqay in ay istaakuleeyaan oo ay isgarab qabtaan dadka dhibaataysan ee danyarka ahna loo naxariisto oo la anfuriyo cabdiraxmaan farole sidoo kale waxa ugu baaqay ummadda soomaaliyeed inay isgarab qabtaan lana taakuleeyo kuwa danta yar ee aan awoodin inay helaan fusjiilaadka bisha barakaysan ee ramadaan ee u baahan yihiin waxa uuna sheegay dadka ilaahay uu siiyey hantida in ay u naxariistaan ummadda soomaaliyeed inteeda kale ramaanka in waxaan erasbina waxaanu sheegayaa dadka reer buntland oo dhan iyo intii soomaaliya oo derisla ah waanka sala ahaatee in wasaaradda cadaaladda ay ku soo qaracday iyo culimaduda inay tahay baalisoona baanu sheegayaa ramadaan kariim ilaahay dul baraka haynoo ka dhigo ilaahay dul dhowleen haynoo ka dhigo ilaahay dul khilaafa yaraysa haynoo ka dhigo ilaahay dul balaayoy kudhayna ka xijaabta haynoo ka dhigo ilaahay ramadaanka ramadaankiisa kalena hayna ku gaarsiiyo nabad iyo baraare iyo inagoo sidaasi kasii fiican ah wixii balaayahan ilaahayna ka hijaabo ramadaan kariim ramadaan kariim alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin ee mahadnaqasis maxamed nuur warre radio muqdisho allah u naxariistee waxaa magaalada bretoria ee dalka koonfur africa ku geeriyooday safiirkii soomaaliya u fadhiyey dalka koonfur africa said shariif safiirka ayaa lagu soo warramayaa in maalmihii ugu dambeeyey xanuuno kala duwan uu wajahayay islamarkaana isbitaal uu yaalay waxaana geerida safiirka allah u naxariistay inoo xaqiijiyey yuusuf kiin oo ka mid ah madaxda safaaradda soomaaliya ee waddanka koonfur africa
ninki waa geeriyooday toban saacadood ka hor uu dhintay allah u naxariisto baryahanba waa xanuunsanaa wuxuu ku jiray isbitaal saddexdii afartii maalmood oo ugu dambeysay kooma ugu badnaaba xanuunka laga sheegay sokorta iyo diitan iyo colestrool markii ugu dambeysay waxay leedahay colestroolka aad zaa'id u ah saasay geeridiisa sababteeda ahayd allah u naxariisto waa garta ee geeridiisa xanuun oo keliya lagu salayn karaa sooma
xanuun waaye daa caadi waaye waa natural mid oo dhimasho caadi ah waaye waqtigiisiyaa dhamaaday xanuunkaasoo lagu dhintay laakiin waxaa la mari doonaa diblomaasiyadda oo dhan xiriirkii diblomaasiyadda dariiqadii diblomaasiyadda soomaaliyana waa wala wargeliyey waxaan sugaynaa inay jabad soomaaliya looga timaado soomaaliya lagu asakan
waa soomaaliya loo qaadi doono marxuum sayid shariif oo ahaa safiirka soomaaliya u fadhiya dalka koonfur africa ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa waday dadaal xoogan uu ku doonayay in dalka koonfur africa ay si gooni ah u ixtiraafaan soomaalida islamarkaana ay qiimeeyaan ganacsiga iyo weliba nolosha dadka soomaaliyeed oo dhibaatooyin kala duwan dalkaasi ku wajahayay xilliyadii dambe wadahadaladii istanbul ee wadanka turkiga ku dhex marayay dowlada federaalk ee soomaaliya iyo weliba maamulka la magac baxay somalilan ayaa soo gabagaboobay iyadoona qodobo muhiima oo la xidhiira qaabka wadahadalka somalilan iyo weliba soomaaliya ayana laga soo saaray warbixintan mar kale waxaa magaalada muqdisho kasoo diray maxamed nuur amiin xilli labadii cisho ee lasoo dhaafay wadahadallo ay ugu soconayeen magaalada istanbul ee dalkaasi turkiga dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maamulka somalilan in qodobo dhowra la isku afgartay iyadoona mar ismariwaa markii hore kulanka uu ku bilowday wadahadallada ayaana ku sigtay in lagu kala istaago inkastoo ay ku guulaysatay dowladda dhexdhexaadinaysa ee turkiga inay dib isugu soo celiso ergooyinkii wax badanna ay ka tanaasulaan xildhibaan qaalid oo ka mid ah ka qaybgalayaasha dhanka dowladda federaalk ee soomaaliya ee wadahadallada labada dhinac ayaana ka warbixiyey qodobadii la isku raacay heshiiska waxyaaba uu kusoo gabagabooday waxaa kamid ahaa in ay saddex qodob ayaa lasku afgartay saddex dhexda qodobo qodobka koowaad in jiscashada wadahadalo continuationkiisa in la ilaaliyo wadahadaladan ay soo socdaan qodobka labaadna wuxuu ahaa arrinta hadalka soomaaliga lasoo naqashada dowladda federaalka soomaaliya ee lasoo naqashay habada soomaaliya kaas ayaa si wadajir ay ugu rasaaqeen labada dhinac ogida dowladda federaalka soomaaliya iyo soomaaliya isla arrintaas waxaa isla qaatay in la sameeyo wadajira oo soo gorgos gareeya qaabkii farsamo ee loo wada shaqayn lahaa saad la socotay muddooyinkan dambe maamulka somaliland waxay arrimaheedii xoogaa konfurasi badan ayaa ka jiray arrintaas oo ah un-ka diyaaradihii un-ka inasa ka tegay magaalooyinka hargeysa iyo berbera sidaas darteedna ee arrintaas loo xaliyo ayaa waxaa sanjeer ay soo qaateen in guddi wada jira oo soo borboos gareeya halkii ay wada shaqayn lahaayeen u sameeyaan arrimihiis barisin banidi hadalada soomaali waxaa ninkeeda ama ama maamulkeeda iskale dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan kaalid ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyey xilliga kama dambaysta ee shirkaasi dib laysugu soo laabo doono markaas oo ay surfariisan doonaan labada guddi farsame ee la filayo in labada dhinac laga soo kala magacaabo iyo sidoo kale kulamadooda waxa ay ku saabsan yihiin ajendayaasha looga hadli doono kulankaasi marka ay dib isugu soo laabtaan labada dhinac saa darteeda arrintaas fiican baqaadkeedii ayaan sii samaynay hadda waxaan kale ku heshiinay in boqol iyo labaatan maalmood shir kale laisugu soo noqday gudaheeda ee magaalada aan joogno halka ee bambul dalka turkiga boqol iyo labaatankaas maalmood gudahooda shirka kale iga inuu dhaco ajendalaashii kale ee aadka u xasaasiga ahaa ee horey loo soo barboosgareeyey oo labada dhinac ay soo wada gudbiyeen ee ugu weyn tahay sidii loo heli lahaa midnimada ummadda soomaaliyeed arrintaasi iyo qolada somaliland oo soo barboosgareysay cajiiba ah ee in goytaankoodii ama gooni iskitaagoodii arrintaas halkii looga shaqeyn lahaa kala fikir duwanaanshaha labada dhinac ayaana laga dareemayaa mowqifyo kala duwan kuwaasi oo ay adag tahay sida laysugu soo dhoweeyo dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ku doodeysa in ay tahay muqadas midnimada ummadda soomaaliyeed halka somalilan dhankeedana ay sheegayso in lama taabtaan ay tahay gooni iskutaageeda lamana oga qaabka lagu guulaysan karo in laysku soo dhoweeyo labada dhinac ee kala fikradaha duwan inkastoo la filayo wadahadallada oo hadda malaya meel xasaasi ah in waxyaabo wanaagsan ay kasoo bixi karaan labada dhinacna ay ugu dambeyn ay qaadan doonaan mowqifyo isku midaysan dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana u muuqata hadda mid samaynaysa tanaasulaad fara badan iyadoona la filaya dhowaan hawada soomaaliya in loo wareejiyo magaalooyinka hargeysa iyo berbera halkaasina laga xukumo iyadoona guddiyo farsame ay ka shaqay doonaan oo labada dhinac ka kala socota maxamed nuur wardhe radio muqdisho
halkaa warkaasi idinkaga imaanayana waa rediyo wareer warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa muwaadiniinta u dhalatay dalkaasi looga digay inay u safraan dalka kenya oo dhaca bariga afrika dowladda maraykanka ayaa waxay sheegtay in kenyan sanadii lasoo dhaafay lagu dilay boqol shan iyo labaatan qof ah sidaa darteedna ay go-aansadeen in muwaadiniintoodu ay ugu digaan warbixinta wasaaradda ayaa lagu yidhi kenya ma ahan dal ammaankiisu wanaagsan yahay waayo dad badan ayaan si aan sharci ahayn loogu dilay hal sano gudahood markaa muwaadiniinteennu waxaana ugu baaqaynaa inaysan u safrin kenya si aysan khatar dhanka ammaanka ula kulmin qoraalkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale muwaadiniinta dalkaasi xilligan ku sugan kenya loogu wargeliyey inaysan u safrin qaar ka mid a gobolada kenya ugu horeyso gobolka ay soomaalidu degan yihiin iyo waqooyi bari taasoo warbixinta maraykanka kasoo baxday lagu tilmaamay goob khatarteedu ay mar weliba taagan tahay kenya ayaa inta badan waxaa lagu eedeeyaa dembiyada aan laga wada xisaabtamin ee dalkeeda ka dhaca taas oo hoos u dhigaysa sheegashada maamulka uhuru kenyatta ee ah inay qeyb ka yihiin wadamada afrika kuwooda ugu amniga wanaagsan digniintan kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa kusoo beegmaysa xilli gudaha kenya ay ka dhaceen dilal iyo weliba qaraxyo la sheegay inay ka dambeeyeen xarakada al-shabaab oo ka dagaalanta gudaha soomaaliya kenya ayaa waxay cabsi xoogan kaga imaaneysaa al-shabaab wixii ka dambeeyay markii ciidamadeeda ay weerareen magaalada kismaayo oo ay gobolada jubbooyinka ka bilaabeen dagaalka ka dhanka ah xarakada al-shabaab warkii oo aad kala socoteen radio wardheer ee khiyaartana dhegeysanaysaay xilligan waa nagaynta waxaana warka idiin akhrinayay anigoo ah maxamed cismaan xabiibtan iyo warkan warka xiga inta ka horeysa amaan allah